bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa sideedda bisha abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan wasiir arrimo dibadeedyada dalalka igaad ay ku yeelan lahaayeen magaalada adisababa kaasoo arrimaha dalka soomaaliya looga hadli lahaa ayaa dibidhac uu ku yimid kadib markii dowladda kenya ay ka cudur daaratay in shirkaasi ay kasoo qayb gasho waxaana ay dowladda kenya sidoo kale ay dalbatay in dib loo dhigo shirkaas maadaama sida ay saraakiil sheegeen dowladdu ay hadda ku kala jirto xilli kala guura oo madaxda dalka kenya ee cusub iyo kuwii hore ay xiriirku kala wareegayaan maalinta barita shirkan oo qorshihiisu ahaa in laga hadlo arrimaha xasilinta gobollada dalka soomaaliya ee gaar ahaan deegaanadii al-shabaab laga saarayo maamulsanaynta gobolladaas ayaa waxaa adisababa sii joogay wasiir arrimo dibadidyo dhowra oo ka socda dalalka igaad oo soomaaliya ay ka mid tahay waxaana shirkaasi dowladda soomaaliya ay markii hore sida la sheegayo ka hor timid in dib u dhac uu ku yimaado hase yeeshee markii dambe lagu qanciyey madaxda dowladda soomaaliya shirkaasi uga qayb galaysa in la sugo dowladda kenya isla mar ahaantaasina ay dowladda soomaaliya arrinkaa markii dambe ku qanacday dowladda soomaaliya ayaa doonaysa in gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanadii shabaab laga saaray in iyada loo madax banaaneeyo arrimaha maamul samaynta gobolladaas oo isla mar ahaantaasina lagu xaqdowro madax banaanida iyo qarannimada dalka soomaaliya wararka qaar waxa ay sheegayaan in shirkan wasiiraadnimo dibadeedyada ay suuragal tahay in ugu beddelmo shir ay yeelan doonaan madaxda dalalka igaad taasoo nairobi ka dhici doona marka madaxda dalalkaasi ay kasoo qayb galaan dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalka kenya uhuru kenyaata ee doorashooyinkii dalka kenya ka dhacay horaantii bishaynu kasoo gudubnay ku guulay dhinaca kale danjiraha maraykanka u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa soo dhoweeyey shirkii dib u habeynta garsoorka dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho dhowaan lagu soo gabagabeeyey james swan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkaas uu garsoorka dalka soomaaliya ka dhigi doono mid adag oo loogu kalsoon yahay islamar ahaantaasina nidaamka cadaaladda ay dadku u wada sinaan doonaan hore waxa uu soo dhoweeyey shirkaas xubno ay ka mid yihiin dalalka midooda yurub iyo dalal kale oo soomaaliya daneeya maamulka ku meel gaarka ee magaalada kismaayo ayaa ku amray in ciidamada magaaladaasi jooga ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan gudaha magaaladaas islamar ahaantaasina la dejiyo meelo duleedka ka ah magaalada kismaayo si nabadgelyada magaaladaasi loo adkeeyo tani waxay ka dambaysay kadib markii labadii cisho ee laga soo gudbay ay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ku meel gaarka magaaladaasi lagu eedeeyey inay si bareera u dhaawaceen ilaa iyo dad ku dhow toban ruux oo rayid ah kuwaasoo ka mid ah dadka degan magaalada kismaayo maxmuud khaalib oo ataliyaha ciidamada kumeel gaarka ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegay in si nabadgelyada loo adkeeyo isla go'aansadeen maamulka hadda magaaladaasi ka harrimiya in ciidanka magaaladaasi laga saaro islamar ahaantaasna lagu soo reebo uun ciidamo kooban kuwaasoo ammaanka ka shaqayn doona maxamuud khaalib waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay suuragal noqon doonto ayna dhowaan ku dhaqaaqi doonaan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardeer wasiirka maaliyadda dalka soomaaliya mudane maxamuud xasan saleebaan ayaa ka digay in la qaado cashuuraad iyo lacago la tilmaamay in aysan wasaaraddiisu ka warqabin maxamuud xasan saleebaan oo ka hadlayey barnaamij dib habeen loogu samaynayo nidaamka maaliyadeed ee dalka soomaaliya iyo miisaaniyadda dowladda ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ka go-an tahay inay adkayso nidaamka maaliyadda dalka soomaaliya iyo dakhliga dalka soomaaliya uu helayo waxa uu sheegay in aanay iyagu marnaba raalli ka noqon doonin in la qaado lacago cashuuraada oo markaasina wasaaradda maaliyadda dalka soomaaliya aysan ka warqabin maxamuud xasan salebaan waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay noqoto in layska warqabo oo sida ay wax u socdaanna ay dowladda soomaaliya doonayso in ay u kurgasho oo ay ka warqabto madaxweynaha maamulka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud jiilaayo ayaa guddi u saaray aas loo samaynayo allahu naxariista duqi magaalada hargeysa yuusuf farsame saciid kaas oo shalay subaxii ku geeriyooday cisbital ku yaalla waddanka sutaga imaaraadka carabta yuusuf farsame saciid oo ku soo baxay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee dhowaantan ka dhacay somalilan ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo duqa magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan waxaase uu noqday nin indhowlaba xanuunsanayay isagoo caafimaad ahaan loogu qaaday dalka jabuuti markii halkaa wax lagu qaban waayena loo sii qaaday waddanka sutaga imaaraadka carabta oo shalay uu ku geeriyooday injineer yuusuf warsame saciid rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye guddiga loo xilsaaray oo heer wasiiro ay ku jiraan ayaa waxa ay qabanqaabin doonaan aaskiisa iyadoo madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxmuud siinaayana uu ka taxsiideeyey geerida ku timid duqa magaalada hargeysa oo xisbiga talada haya ee kulmiye ka soo jeeday warkii waad ka dhegaysanayseen rediyo wardheer akheerta qiimaha ee qadrinta inaga mudan waa nageyntaa